xarakada al-shabaab ayaa xalay saqdi dhexe weerar gaadmo ah waxa ay la beegsadeen kontaroolka magaalada boosaaso oo dhinaca koonfureed kaga beegan kow iyo toban kilomitir waxaa weerarkan loo adeegsaday hubka culus iyo kan fudud wax khasaaraha oo ilaa ay hadda la sheegayo weerarkan ibrahim waxaa ku geeriyooday inta la og yahay toddoba qof oo isugu jira afar rag ah iyo saddex dumar ah afarta ragga ah waxaa ka mid a askari ka tirsan ciidanka booliska ee ka shaqeynaya kontaroolka magaalada boosaaso sarkaal ka shaqeynaya wasaaradda beeraha puntland nin goob ganacsi ku lahaa kontaroolka magaalada boosaaso iyo nin ka mid ah gaadiidkii socotada ahaa ee xalato lagu hakiyey ekontaroolka magaalada boosaaso sidoo kale saddexda dumarka ah ee ku dhintay weerarkan waxa ay isugu jireen kuwo ku leh meherado kontaroolka iyo qaar la socday gaadiidka socotada ahaa ee caadiyan lagu hakin jiray kontaroolka magaalada boosaaso oo subaxnimada ayay dhinaca boosaaso usoo socdeen ibraahimo wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in kooxda al-shabaab muddo kooban ay kontaroolkaasi haysatay ma jirtaa arrintaas faadumo goobjooge ayaa v o a waxa uu xaqiijiyey in muddo kooban raggan ka tirsan xarakada al-shabaab ay gacanta ku hayeen kontaroolka magaalada boosaaso balse ay gurmad ciidamada booliska ee ku sugnaa kontaroolka uga yimid dhinaca magaalada boosaaso muddo kooban kadibna waxa ciidamada boolisku ay ku guulaysteen gurmadka ahaa ee ka yimid dhinaca magaalada boosaaso inay la wareegaan kontaroolka walow ay la kulmeen dagaal yar oo kooban oo jidka rasaas ay ragga weerarka soo qaaday ay u galeen ciidamadii gurmadka ahaa halkaana uu dhaawac ka dhashay maamulka puntland ma ka hadlay weerarka ibrahim ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka puntland walow aanu marar badan isku daynay inaan la xiriiro saraakiisha laamaha ammaanka balse ma suurtan gelin inay ka hadlaan dhacdadan ragga soo weeraray kontaroolkaasi ee al-shabaab xaggee aadeen goobjooge ayaa v o a wuxuu u xaqiijiyey in raggii weerarka soo qaaday ay u suurto gashay inay ka baxsadaan goobta kadib markii gurmad fara badani uu kaga yimid dhinaca magaalada boosaaso dadka ku dhaawacmay oo kow iyo toban qof ka koobnaa waxaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada boosaaso qaarkood xaaladooda caafimaad waa ay fiican tahay halka qaarka kalena dhakhaatiirta caafimaadku ay v o a u xaqiijiyeen in dhaawacyadoodu ay culus yihiin waa sidee haatan xaaladda controolka boosaaso ibrahim weerarkaani waxa uu dhacay laba iyo tobankii habeennimo ee xalay xaaladda kontaroolka labadii habeennimo ee xalay waa shaqaynayey saaka waa berigana si caadiya ayaa gaadiidku isaga goosheeyeen kuwa boosasa ka baxaaya iyo kuwa soo gelaya shaqadu caadi ayay u socotaa kontaroolka wax dhibina kama jiraan iminka marka laga reebo weerarkii xalay ka dhacay